hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa waxa ay degmada baardhiire ee gobolka galmudug shixnad gargaar mucaawinaha u qeybisay in ka badan toddoba boqol oo qoys qoysaskan ayaa ka kooban kuwo danyar ah iyo barakacyaal naafo iyo aqoon kuwaas oo markaasi laga soo kala coday xaafadaha kala duwan iyo qaar kamid a kahamka ku yaal degmada baardhiire wareer maamulka degmadaas ayaa ka mahad celiyay gargaarkan oo ay gaarsiiyeen dadkii mudnaa sida ay sheegeen maantayto aan raashin deeqa oo ilaa toddoba boqol oo qoys aan u qaybinnay dadkii danyarta ahaa oo laga soo kala aruuriyey laga soo kala xulay xaafadaha iyo maaragtay kaamka iyo curyaamiinta waxaana deeqdaasi soo gaarsiiyey magaalada baardheere hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka ee jubbaland waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaynaa gargaarka aad nololka intaynana soo gaarsiiseen waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo midkaan mid ka badan inaad maaragtaay aad noo keeni doontaan oo soo gaarsiin doontaan dadkan iska dhiban waxaan leehay runtii ilaa toddoba boqol oo qoys dadaan ka yarayn baa ka faa'iidaystay maantayto oo meesha fadhiyo intii aanan ka faa'iidaysanna haddee insha allaahu ilaahay calafkooda kama dhigin deeqaha dambay sugi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo annagoo ah maamulka degmada baardheere dadka ka faa'iidaysta waxay isugu jiraan curyaamay isugu jiraan curyaamiinta waayeelka agoonta iyo maaragta dadka danyarta ah intaasay isugu jiraan waan uga mahad celinaynaa hay-adda sadma ee maarayntii masiibooyinka heer stedi heer federaalba
dadka danyarta ah ee baardhiire gargaarkan uu gaaray ayaa dhankoodu mahad celiyay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudma waxayna dowladda soomaaliya iyo sudmaba ka codsadeen in ay dowladdu la socto xaaladooda biniaadinimo
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raashiin baana la siiyey oo hal loor ah ciddii soo bixisay waa u mahad celinaynaa wax hadda nagu filan oo maaragtay ma ahan wax baahadannada kabaya ma ahan laakiin waa waa waa alxamdulilaah waxaa u daran dadkan raashiinka daawada sida biraha waxyaalo badan baa u daran naafada marka dadka ugu liita waay baardheer markii la yidhahda naafada waa dadka aad ugu liita baahidooda intaan ma kabayso hadda maanta haddii la yidhahda shan boqol oo quus oo naafa halla keena baahideeda ma taraysa halkaan waxaa yaalla marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax ilaahay la siiyana waan helnay hay-adda iyo waxii maaragtay oo ku soo tabarracayn waa idmahadsan yihiin maalmihii ugu dambeeyey hay-adda maareynta masuubooyinka soomaaliya u qaabilsan ee sudma ayaa gobolada dalka u dirisay gargaar kala duwan kuwa oo lagu talogalay dadka nugul ee soomaaliyeed